kulankan oo ayaa agaasintay wasaaradda cadaalada iyo arrimaha garsoorka dowlad goboleedka galamudug iyo weliba ku qiib galaha induus dareer booliiska garsoorka maxkamadaha xeer ilaalinta asluubta iyo hay-adaha caalamiga iyo weliba lankuhadalaha induus dareer xaaladaha cadaaladeed ee ku jarta deegaanada maamulka galmudug taas oo la qabdo sanadkiiba sadejeera furitaanka sheerka iyo weliba ku warbey walyaabo aan ku muhiimsanaayay lanku hadalaay agaasimaha guudda wasaaradda cadaaladii arrimaha garsoorka galmudug usoo nashey intii kulanka ay wax ka bandhigeen walyaabo ay ku qabsoomay arrimaha cadaaladda iyo walaaku dhiman oo baahanti lagu horumariyaa loogu talagalay isku xirka bahda cadaaladda iyo garsoorka galmudug inay maaragtay bil kasta isugu yimaadaan mararka qaarna waxaa loo qabtaa si kootale ama saddexdii biloodoo mar waxaana loogu talagalay in maaragtay bahda cadaaladda cid kasta oo maaragtay si toosa iyo si dadbanba uga shaqaysa hadday yihiin hay-adihii kala duwanaa cadaaladda iyo hay-adaha sabood gareeya ama hay-adaha si dadban uga shaqeeya maaragtay ama injo-yada localka ama kuwa internationalka ama dhammaan cid kasta oo taageerta in ay ku kala warqaataan maxaa qabsoomay maxaa dhiman iyo xaggee loo socdaa saddexdaasa ugu muhiimsan wax xogga lagu saaro laysku xogo weedaarsado sidoo kale lagu soo bandhigo macluumaadka iyo maaragtay xaaladda markaas cadaaladeed ee uu marayo maamulka galmudug iyo sidii horey looga socon lahaa shirka muhiimadiisu ugu weyn waa intaas waxaan soo jeedinaynaa maaragtay inaan sida maaragtay aad kaga mahad celinayna aad uga qayb qaadateen dhammaan hay-adaha kala duwan ee kasoo qaybgalay waxaana rajaynaynaa in haddii sidan aan usii wada shaqeyno xaaladda cadaaladeed ee maaragtay maamulka galmudug inay meesha ay joogto kor uga sii kici doonto oo insha allah waxaan rajaynaynaa in qof kasta oo maaragtay galmuduga uu gaaro adeeg cadaaladeed oo hufan qof walbana uu ku kalsoon yahay dhisi karana maaragtay is-aaminaadii bulshada dibna usoo celin kara inaan gaarsiino ayaan rajaynaynaa dowlad goboleedka galmudug iyo weliba markaasi sanadkiiba saddex jeer iyo qobdaasi kulamo lanku arinsidow xaaladaha cadaaladeed ee ku jara deegaanada maamulkaasi iyona lasku waraysidow waxyaabaha markaasi inbaahan cadaalad in la qowda iyo ha markaasi inbaahan in la bogaadiya oo rani lainsii dareeriya